shacaa'irtu waa calaamaadka diiniga ah qofka xurmeeya ee weyneeya waxay calaamad u tahay qalbigiisa alla kacabsi inuu ku jiro haddii markaa uu xurmayn waayo ama u weyneyn waayona waxay calaamad u tahay in alla kacabsigu uu ka maqan yahay qalbigiisa haddii xaashi qur-aan uu ku qoran yahay qofku uu liido oo uu ku istaago ama xashiishka uu ku dhex daro ama meelaha wasakda uu ku tuuro taasi iyadu waxay noqonaysaa kufri iyo gaalnimo isagoo og hadduu sidaa yeelo oo garanayo warqadan inuu qur-aan ku qoran yahay xaashiyaha markaa qur-aanku uu ku qoran yahay haddii aan laga faa'iidaysanahayn waxaa waajiba si aanay meel xun ugu dhicin in la itlaafiyo oo la baabi'iyo marka haddii dab lagu baabi'iyo iyo haddii shay kale oo aan wasakh iyo najaas iyo wax la mid aan ahaynba oo qur-aan meeshii ku qoran oo ku hadhay oo ka muuqda aanu jirin taasi insha allahu tacaala dhib ma laha wallahu aclam su-aasha waxa u leeyahy ruux aan soomi karahayn oo uu dhakhtarku sidaasi caddeeyey see buu raashinka u bixinayaa laakiin lacag ma ku bixin karaa maya lacag kuma bixin karo waayo fidyadani waa iطcaam waa quudin quudintuna raashin ayuunbay ku xaasilaysa marka fidyo iyo zaka toona laguma bixin karo lacag maanaa zakaat اlfitr iyo fidyada toona lacag laguma bixin karo aimada qaarkoodna waxay sheegeen qofka lacag ku bixiyo inaanay ka gudahayn waayo shareecadu iطcaam ama quudin ayay ka cabirtay iطcaamkuna waa qofkii in طacaam iyo raashin la siiyo sida raashinka u bixinayana horeynuu sheegnay oo hal miskiin maalin kasta oo waa furay waa inuu quudiyo nacam waa haddii qofkaasi uu yahay qof gaboobo gabow owgii aan la soomi karahayn laakiin weli miyir qaba ama uu hayo xanuun inta badan aan laga bogsan laakiin sababta uu soomi kari laaya haddii ay tahay xanuun la rajaynayo in laga bogsado ama sida loo bartay laga bogsado markaa waa afurayaa laakiin raashin bixin maayo waa waa qallaynayaa soomkaa marka uu bogsado waayo ilaahay baa hi faman kaana minkum mariida aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar qofkii bukaa bukaa la rajaynaya in laga bogsado amaba se musaafiri maalmaha uu afuray maalmo kale oo la tiraa buu qallaynayaa buuhi ilaahay subxana wa tacaala kaa haddaba fidyada bixinaya oo ah qofkaa gaboobay gaba owgii aan la soomi karahayn gabadhii uurka lahayd ee sababtaa u soomi kari weyday tii ilmaha nuujinaysay qofka qaba xanuun inta badan sida loo bartay aan laga bogsan oo aan rajo badan aan laga qabin in laga bogsado raashin bay bixinayaan maalin kastoo ay afuraan raashinkaas sida loo bixinaya waxay noqonaysaa inay miskiin dhergiyaan waliba raashin bisil oo la kariyo o la diyaariyey in miskiin laga dhergiyo ayaa sida u fiican ay tahay haddii raashin qallalan markaa lagu bixiyana mud baa ku filan oo lix boqol oo garaam haddii raashinkaa qallalan uu yahay raashin iidaam u baahan oo iidaam la-aan aan la cuni karinna sida ay culimmada qaarkood ay sheegeen waa in iidaamkii uu raaciyo waayo markaasaa la odhan karaa miskiinkii wuu quudiyey su-aashan waxa uu leeyahy ma lagu gebagabaysan karaa gidaarka maxaana u daliila gidaarku hadduu yahay mid ciid ka samaysan sida gidaarada cariishyada ama dergedaha waa lagu gebagabaysan karaa fii sunani abi daawuudna waxaa ku soo aroortay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo xaajo gudanaya nin uu salaamay oo salaantii aanu uga jawaabin markuu xaajadiisii dhammaystay ayaa rasuulku intuu kacay ayaa xaaid min xiiطaani اlmadiina gidaar ka mida gidaaradii madiina ayuu saxaabada ku dhuftay oo uu ku gebagabaystay ninkaana waa u sheegay sababta salaanta uu ugaga jawaabi waayey wuxuu ihi karihtu an adkura allaha calaa gayri tuhrin waxaa nacay buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo bimacnaa aanan jeclaan inaan ilaahay xuso anigoo aan tahaaro ku sugnayn marka waa khilaafu lwlaa macnaa waa laga mudanya weeyaan macnaheedu in xaaladdaasoo kale qofku salaanta uu ka jawaabo ama ilaahay subxaana wa tacaala uu xuso gidaarku se hadduu yahay gidaar aan ciid ahayn sida gidaaradeennaan oo kale istambarka iyo rinjiga iyo waxyaabahaasi ay marsan yihiin iyagu saciidkii oo ah turaabkii ilaahay uu sheegay fatayamamuu saciidan tayiba ilaahay uu yidhi waxaad u qastidaan ciid daahira famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum oo wejiyadiina iyo gacmihiina ku masaxa ciiddaasi ma laha gidaaradani oo marka iyaga laguma gebagabaysan karo waxaa lagu gebagabaysan karaa uun haddii gidaarada noocan ah ay saaran tahay ciid dabayshu ay saartay ama wax kale dadkuba ay saareen hadday doonaan hadday ciidi dul taallo ciidda waa lagu gebagabaysan karaa laakiin gidaarka almaskaa sibibixaa ee ciid aanay dul saarayn haddii xataa si kasta loo xoqo laguma gebagabaysan karo su-aashan wuxuu leeyahay haddii qofka la xidho waayo wuxuu ku gebagabaysto iyo biyo uu ku weysaysto isla markaana meeshu kaadi ay leedahay salaaddii sidee ayuu u tukanayaa haddii qofku waayo biyo iyo ciid uu ku gebagabaysto labadaba faaqidu tuhuureyn baa la idhaahdaa labadii shay lagu dahaaro qaadanayay labadiiba waa qof waayey salaadda ka tegi maayo sidiisa ayuu ku tukanayaa oo ilaahay baa yihi faataquu llaha ma istatactum intaad awoodaan ilaahay ka baqda iyo laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha markaa shayga uu awoodo oo salaadaa mukalaf buu ku yihi waa waajib saaran oo ka dhici mayso dahaaradaa markaa uu awoodi waaye dee asbaabteedii uu waayeyna way ka dhacaysaa suquudu ahaarana laa yalzam minhu suquuط salaa qofkii tahaaradii inay ka dhacday awood la-aan awgeed ka dhalan mayso inay salaadu ay ka dhacdo waayo waa laba waajib oo mid hadduu awoodo waa inuu la yimaado siduu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum haddaan shay idin amro intaad awoodaan kala kaale waanay dhacday wakhtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida bukhaari iyo muslimba ay wariyeen in saxaabadu ay biyo waayeen tayamumka iyo gebagabaysiguna markaa mashruuc ma ahayn oo lama soo dejin aayaadka gebagabaysiga ka hadlaya waxaana lagu habsaamay meel aan biyo lahayn sababtuna waxay ahayd kuul caaisho ammaano ku ahayd oo ka luntay ayaa la baadi doonayay saxaabadu markay biyo waayeen gebagabaysina markaa sharci ma ahayn sidoodii ayuunbay ku tukadeen salaadana kumay soo celin meesha qofku uu ku tukanaya waa inay daahir ahaato laakiin hadduu waayo meel daahira salaaddii dayn maayo ee waa tukanaya waa waajib salaaddii inuu tukado oo shaygaa najaasta ee aanu suulin karin waa iskaga dul tukanayaa maadaama aanu suulintiisa awoodu lahayn laakiin salaaddii maadaama awoodu u leeyahay iyada ka tegi maayo qofka cudurdaar u soomi kari waayey dadkama la afuri karaa gaar ahaan dadka masaajidka ku afuraya ma la afuri karaa ha odhana de waxaad tiraa wax ma la cuni karaa ila isagu inaanu soomanin ayaad sheegtayba oo afurkaa ma la cuni karaa iyagu ay afurayaan waxay ku xidhan tahay afurkaasi noociyadiisa iyo xaaladiisa oo hadduu yahay afurkaasi mid dadkii iyagu samaystay xoolaha laha ay cunayaan wade ay u ogolaadaan oo ay u fasaxaan dee inuu la cuno wax u diidayaa ma jiro waa raashin dadkii lahaa ay u ogolaadeen haddiise afurkuu yahay afur tusaale ahaan qof uu bixiyey oo ugu talagalay dadka sooman oo ujeeddadiisu ahayd iftaaru saa'imiin kuwa sooman inuu afuriyo ujeeddadaasi uu bixiyey qofaan aan soomanayni afurkaasi ma cuni karo ama kama qeyb geli karo waayo wuxuu xalaal u noqonayaa uun dadka sooman oo ujeeddada qofku u bixiyeyba waxay tahay dad sooman inuu ku afuriyo marka xaaladaasoo kale ayaanu raashinkaa cuni karin ama aanu ka qaybgeli karin su-aashan wuxuu leeyahy taygu ma bannaan yahay mise ma bannaana taygu waa rabtat lcunuq waxaan qoortahay dadka qaarkood ay iska laalaadiyaan waxaan leenahay libaaska ama dharka bani aadamku ay xidhaan waxaa asal oo horta inuu yahay mubaax ilaa wixii daliil uu diiday mooyaane alaslu fi alacimati waalashribati waalalbisa waa alibaaxa weyi waa ina xalaaltay baa asal u ah huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiica ayaa u daliila ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idiin abuuray wax alaale waxaa dhulka yaalla waxaasaanay ka mid yihiin dharku wuxuu noqon karaa lidaati mid xaaraan u ah iskii sida xariirtii oo kale dee ragga xaaraan ayay ka tahay inay xidhaan liwasfinna xaaraan buu u noqon karaa sifo u yeesho awgeed sida dharkaas inuu yahay masruuq ama maqsuub mid qofkii lahaa laga xaday ama laga xoogay awsaafta waxaa ka mid a xaaraan dharku ku noqon karo inaanu astur ahayn cawradii cawradii ay ka dhex muuqanayso ama uu sifaynayo oo xajmigeedii iyo qaradeedii qadarkeedi uu ka dhex muuqdo waxaa kaloo sifooyinka dharku uu ku xaaraantimoobo ka mid ah inuu yahay dharkaasi dhar u gaara dad aan muslimiin aan ahayn oo waxa u gaarkaa dadka aan muslimiinta ahayn ama dhar ha noqdo ama caadaad kale ha noqdo muslimiintu inay la wadaagaan ma bannaana waayo rasuulku wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum qofka qoom isu ekaysiiyaa iyaga ayuu ka mid yahay ugu yaraan arrintaasi ayuu kala mid yuu kala xukun yahay arrintaasi uu ugu ekaaday nacam ama shaygaa u gaarkaa gaalada ha noqdo arrin diin iyaga u ah ama arrin caadaa u ha noqoto muslimiintu lama wadaagi karaan in la khilaafo laga duwanaadana in badan buu rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam inagu dhiiri geliyey oo rasuulku wuxuu yihi markuu ka hadlaayay garhka icfu lixa waqasu shawaarib khaalifu lyahuud yuhuud khilaaf salluu fii nicaalikum kabiina ku tukada khaalifu lyahuud yuhuuddu kabaa kuma tukadaan ilaa rasuulku uu ka gaadhsiiyey nadifuu afniyatakum faina alyahuuda laa yunadifuuna afniyatahum guryihiina hortooda iyo sabadooda nadiifiya haddaad muslimiinta tihiin yuhuud iyagu ma nadiifiyaan idinku ka duwanaada nacam markaa tayga baalkan la yidhaahdaa intan aan u ka ogsoonahay ma aha dhar noqday dhar dadka oo dhan ka dhexeeya oo gaal iyo islaamba ay xidhaan hadduu dharku noqdo mid dadka o dhan ka dhexeeya gaal iyo islaamba ay xidhaan oo muslimiinta dhexooda xataa ku ku faafa markaa dee xidhashadiisu tashabuh iyo gaalaysu ekaysi noqon mayso inta muslimiinta ee xidhataana inta badan sida khaalibkaa waa dad a mucjabiina bilkufaari waalgharbiyiin waa dad la dhacsan kuwa gaalada oo inay cala alaqal shakli ahaan iyo muuqaal ahaan u ekaadaan ay faraxti gelinayso marka xidhashadiisu markay ugu yar tahay wax laga fiicanya haddaanu tashabuh noqon culimada qaarkoodna arrin kalaa bay ku sababeeyaan waxay dhan asalkiisu wuxuu ka yimiba saliibka qaarkii waaba suuradii saliibka ayuu leeyahiba mucatabka qoortii sidaana waa ku yahay sidaana waa uga sii daysan yihi marka waa waa saliibkii weyi oo saliibku mar walba maaha karoos ama sida balaast oo kale mid isweydaarsan bal tiida lafteeda ayaa ah waxa weeyaan nooc min asaliib waxaa markaa culimada qaarkoodna ay sheegaan in boqoradii muslimiinta qaarkood ay dharka noocaasiya gaalada ku ilzaamiyeen inay xidhaan si ay uga soocmaan dadka muslimiintaa oo ay uga duwanaadaan oo yuhuudduna waxay lahaayeen waxa weeyaan timo halkaa ka laalaada iyo waxay dhexda waxa weyaan ay ku xidhaan oo muslimiinta lagaga garto lagaga aqoonsado maradan lafteeduna calaamadaha ay muslimiintu kufaarta u sameeyeen bay ka mid ahayd bay yidhaahdeen culimada qaarkood si ay uga soocmaan dadka muslimiinta oo aan loogu khaldin wuxuu leeyahay kitaabka minhaajka la yidhaahdo dadka qaar baa wax ka sheega odha waa kitaab ahlulbidac minhaajku waa kitaab fiqiya kutubta fiqiga kale ayaa uu la mid yahay nin caalimo ayaana qoray masaa-isha ku qoranina masaa-isha kutubta kale ee aan qur'aan iyo xadiid toona aan ahayn ku qoran ayuunbay la mid tahay waxaana ku dabaqmaya uun qowlku yihi imaamu malik kullu yu'khadu min qowlihi wayutrak ilaa rasuulu llah qof walba qowlkiisa waxna waa laga qaataa waxna waa laga tagaa wixii daliilka waafaqa laga qaadanayaa wixii daliilka khilaafana waa laga tegayaa oo hadalka minhaajka ku qorani daliil ma aha oo dee qur'aanna maaha kutubta shuruuxdiisa ee sharaxda waa laga yaaba masalada inay aayad u keenaan iyo xadiid laakiin minhaajka haddaad soo qaado laysa fiihi aayatun walaa xadiid aayad iyo xadiid toona kuma yaalo sida kutubtan fiqiga kale ee dee aynu akhrino oo qofka sharaxaya ama akhriyaya bay tahay inuu masaa-ishiisa u bandhigo adilada min alqur'aani wasunna oo wixii waafaqana waa la aqbali wixii markaa khilaafana waa laga tegi doonaa wixii muxtamilina wejigiisu aanu caddaanina waa mawdicu ijtihaad culimaduna dee ay isku khilaafi karaan mid basi ay la xoog badnaan karto marka waxaa khalada in daliil laga dhigo sida dadka qaarkood marka masalo la ysku qabto waxay odhanayaan minhaajkay ku taallaa ilaa minhaajkay ku taallaa daliil maaha iyo muqnigay ku taallaa toona iyo qamareynkay ku taallaa tuxfaay ku taallaa iyo muqnigay ku taallaa toona daliil maaha iyo waxay ku taallaa waxa weeyaan kutubta madaahibta kale oo zaadka ayay ku taallaa ee laga yaabaa xanaabilada qaarkoodna inay yidhaahdaan maalikiyaduna inay sheegaan waxa weeyaan kutubtooda qaarkood kadalika alxanafiya la masale marka la ysku qabto waa si loo kala baxo waa in daliil la keeno ilaa hadalka minhaajka ku yaalayo ka muqniya ku yaalayo ka tuxfaa ku yaala midna daliil ma ah ilaahayna marka masale la ysku khilaafo muu odhan u noqda anaa hadallada kutubtaasi ku qoran ilahay wuxuu ihi subxaana wa tacaala fain tanaasactum fi shay faruduuhu ila allahi wاrasuul masalo haddaad isku qabataan u celiya ilaahay iyo rasuulka manaa waa qur'aanka iyo sunna wama اkhtalaftum fiihi min shay faxukmuhu ila allah waxaad isku khilaaftaan xukunkiisa xagga ilaahay baa loo celinayaa markaa taasi waa kalad oo dadka qaarkood baa waxay moodaan wax allaalo wixii kitaab ku qoran khad madow oo kasta oo xaashi ku yaalaaba inuu daliil yahay markaas waxaa laga yaabaa hadal meel iskaga qora inuu kuhaa waa kana ka leef maxaan uga leefi doonaa halkiisa ha iskaga yaalo anuun ka leefin baanu daliiliyo xujo aanu noqon ahayn lagu kala baxo alcilmu waa qaala allahu qaala rasuuluhu wey waxaa lagu kala baxaa waa ilaahay baa yidhi rasuulka ayaa yidhi wixii kutubtaa ku qoran ahlucilmigu ay qoreenna iyaguba may odhan hadalka iyagu waa hadalka ilaahay oo kale ama waa hadalka rasuulka oo kale ee iyaguba waxay yidhahdeen hadalka iyaga wixii daliilka waafaqana qaata wixii khilaafana ka taga aimadoo dhami saasay wada yidhaahdeen imaamu shaafici wagayruhu wanawowi wahaakada waxa uu leeyahay haddii aada dhegaysato hees ama ad aada caadaysato soonku miyuu burayaa waxaanu leenahay sideedaba waxaa muhima in la fahmo soomku inaanu ahayn in laga soomo uun raashinka iyo sharaabka hada huwa siyaamu alcawaam soomku waa in laga soomo asharaabu waaطacaam iyo waxyaabaha kale soomka buriya waa in laga soomo xaaraan oo dhan waa in laga soomo wax kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala kaa fogeynaya ama aakhiro kaa mashquulinaya marka heesuhuna waxay ka mid yihiin kolley heesaha loo jeedaa waa iska macluum waa heesaha idaacadaha ka baxaaya ee canjaladaha dadku waxa weeyaan ay ka dhegaysanayaan ee muusigga wata ee jacayl iyo wax daran ka sheekaynaya kuwaas inay xaaraan yihiinna shaki kuma jiro adilo badan oo qur'aan iyo sunno lihibana waa tilmaameen inay xaaraan yihiin qofka muslimka ah markaa dhegihiisa waa inuu soomiyo oo uu ka soomiyo heesahaas haddii markaa uu dhegaystana dhegaysiga heesahaasi waa in ka maqan soomkiisii kana go-an ajarkii uu soomkaasi uu ka heli lahaa laakiin soomka ayaa burayo waajibkii kaga dhici maayo waxa weeyaan ma odhan karno qofka muslimka ahi qalbigiis iyo dhegihiisaba waa inuu baro dhegaysiga hadalka ilaahay subxaana wa tacaala iyo dhegaysiga hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo hadalka waxa weeyaan xikmadda ee waanada xambaarsan ee waxtar adduunye iyo mid aakhiraba leh waxaanu markaa wax allaale wuxuu ka faa'iidaya aanay jirin ilaa qalbi madoobaad mooyaane inuu dhegihiisa u furo ma aha ilaahayna waa weydiin doonaa yowma alqiyaama wuxuu dhegihiisaa ku dhegaystay ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula hamoodin dhagaha inaad xorriyad dhammaystiran aada u haysato waxa doonto aada ku dhegaysan karto ilaahay baad addoon u tahay dhagahaguna ilaahay bay addoomo u yihiin wax ilaahay u ogolya mooyaane wax kale inaad ku dhegaysataa kuuma bannaana qof markaa inuun diinta macnaa xil iska saaraya oo qiimo u yeelayaana heesaha maanta la dhegaystaa xalaala ma odhan karo wuxuu doonayaba ha ku marmarsoodee nacam su-aasha labaad wuxuu leeyahay waxaad arkaysaa dadka qaarkood oo bisha rabaad markay soo gasho tukanaya marka ay baxdana iska daynaya salaadda iyo khushuucdii maxaad odhan lahayd nacam salaada ilaahay baa faral yeelay subxaana wa tacaala ina salaata kanat cala almuuminiina kitaaba mawquuta waana rukunka labaadee min arkaan alislaam ka tegista laga tagaana waa kufri nebi maxamed baana kufri ku sheegay axaadiid dhowra kufri buu ku tilmaamay saxaabada rasuulkuna shay camal ah oo ka tegistiisa kufri ay u yaqaaneen ma jirin salaada mooyaane sida ansaxday ee taabiciinta qaarkood ay saxaabadii ay soo gaadheen ay ka soo wariyeen ilaahayna subxaana wa tacaala ramadaan oo quri i tukada ma odhan bisha ramadaan iyo bilaha kale iyo wakti walba qofku ilaahay buu addoon ugu yahay inuu waxa weeyaan uu tukado dadkaa bisha ramadaan markaa salaada bilaabaya taasi waa ku mahadsan yihin wajazaahum allahu khayran ilaahayna ha ka abaalmariyo salaaday tukadeen bisha rabadaan laakiin waxaa waajib ah bisha rabadaan markay baxdo ila rabadaan may caabudeyne inay salaaddii halkii ay ka sii wadaan oo aanay ka tegin haddii salaaddii iyo cibaadaadkii kaleba halkii ay ka sii wadaan waxay taasi calaamad u tahay cibaadaadkii bisha ramadaan ay gudanayeen in laga aqbalay oo alxasanatu aw min jazaa'i alxasana alxasana bacdaha haddii ilaahay wanaag uu kaa aqbalo wuxuu ilaahay kugu abaalmariyaa inaad wanaagga aad ka dambaysiiso wanaagga haddaanu ilaahay ka aqbalin calaamadaha tusiya waxaa ka mid ah inaan laga aqbalin inaad xumaan aad ka dambaysiiso oo ilaahay hadduu kaa aqbalay wuxuu kugu abaalmarin lahaa inaad wanaaggii wanaagga aad ka dambaysiiso ilaahay baana subxaana wa tacaala macnahaasi ku sheegay fi lqur'aani alkariim waladiina ihtadow zaadahum huda kuwa hanuunee waddada saxdaa maray ilaahay wuxuu ku abaalmarinayaa inuu hanuun uu usii ziyaadiyo marka salaada iyo cibaadaadka kale laga tegaya bisha rabadaan markay baxdo waxay calaamad u yihiin acmaashii qofku uu sameynaya marka hore inaan laga aqbalin marka bilcaabud yaan la noqonin ee rabbi caabud ha la noqdo waxaana qofkaasi halis u yahay suu khaatima bishii rabadaan waa cibaadaystay waxaa laga yaabaa inuu xagga ilaahay kaga xukumay in rabadaan markay baxdo dadka la qabanayo nafta laga siibayo inuu ka mid yahay oo xaaladaasi isagoo ku sugan haddii nafta laga qabto waa qof xumaan loogu khatimay ayuu noqonaya almuhim baaraka allahu fiikum ilaahay subxaana wa tacaala wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ilaahay ka baqda baqaha dhabtaa hana dhimanina idinkoo ilahay u hoggaansan mooyaane gooraad dhiman doontiidna garan maysa marka mid mar walba ilaahay u hoggaansan noqo si ay geeridu kuugu timaado adigoo ilaahay subxaana wa tacaala u hoggaansan oo hayinu ah ka amar qaadanaya oo addoon u ah waxaa jira buu leeyahy dad iska afura marka raadiyowgu uu addimo iyadoo aan masaajidadii aan laga eedaamin afurku kuma xidhna aadaan mid raadyo iyo mid masjid toona waxa uu ku xidhan yahay guruubu shams qoraxda dhicitaankeeda oo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ina amray inaynu soonno ilaa habeenuu ka soo gelayo uma atimu siyaama ila alleyl habeenkuna wuxuu soo galaa marka qoraxdu ay dhacdo oo rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa aqbala alleylu min haahunaa wa adbara annahaaru min haahunaa wagarabat ishamsu faqad aftara asaa'im habeenkii markuu halkaa ka soo fool yeesho maalintiina halkaa ay ka daba jeediso madowgiibaa halkaa ka soo bilaabmay caddaankiina xaggaasu isugu ururay iyo iftiinkii qoraxduna ay dhacdo qofkii soomana uu afuray xataa haddaanad waxba cunin soomkii waa dhammaaday soom sii socdaa ma jiro taas ayaa markaa lagu afurayaa waxaa markaa la ictimaadi karaa oo lagu afuri karaa aadaanka mid idaacadeed iyo mid masjidba haddii ay yihiin dadka eedaamaya ama canjaladahaasi shidaya dad waxa weeye yataxarawna alguruub dad ilaalinaya xil iska saaraya qoraxdu inay dhacday iyo in kale kala ogaanshaheeda oo lagu kalsoonaan karo haddii ay yihiin haddii kalese ilaahay wuxuu kugu addoonsaday inaad ku afurto biguruubi shams qof aanad markaa ku kalsoonayn ilaalinta uu ilaalinayo qoraxda dhicitaankeeda iyo waaga berigiisa inaad markaa soomkaagii bilowgiisa iyo dhammaadkiisa aada ku xidho ma aha wallahu aclam su-aasha wuxuu leeyahy ka waran ducooyinka ay dadka qaar joogteeyaan iyagoo jamac u ducaysanaya salaadaha faralka kadib salaada faralkaa dabadeed waa in la yeelo sidii uu yeeli jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddiisana uu baray sidaasina waxay ahayd inuu qof waliba akhristo adkaarta uu rasuulku ina baray oo astakfir ullah saddex jeer uu yidhaahdo subxaana allah saddexiyo soddon alxamdu lilah saddexiyo soddon allahu akbarna saddexiyo soddon marka boqolaadna laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir iyo adkaarta kale ay ka mid tahay allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik nacam allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka ljad nacam iyo adkaarta kale ee soo aroortay qof waliba taa waa inuu ku mashquulo duco markaasi jamaca loo ducaynayo salaada dabadeedna lagama sheegin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada toona haddii ay tahay shay mashruuca oo diinta ka midana waxa weeyaan nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam inooga horeyn lahaa iyo saxaabadiisa low kaana khayra lasabaquuna ilayh walihaada ba wuxuu yihi alimaamu shaaficiyu raximah اllah fi kitaabi اlum imaamku waa inuu ducada hoos u dhigto maanaa ducada isagu ducaysanayo ilaa ida kaana yucallimuhum inuu baraayo ducada mooyaane markaasuu kor u qaadi karaa si ay uga bartaan faidaa ra'aahum qad tacallamuu kafa markuu arko ducadii inay barteen kor u qaadistii waa inuu joojiyo waxaanu deliishaday qowl allahi tacaala walaa tukhaafid bisalaatika walaa tajhar bisalaatika wlaa tukhaafit biha wاbtagii bayna dalika sabiila aلsalaa halka waxaa looga jeedaa buu hi adducaa ilaahay wuxuu yidhi kor ha u qaadin yanaa hoosna ha u dhigin kor ha u qaadin xataa tusmica alaakhariin ilaa aada gaadhsiiso heer dadka kale ducadaadii ay maqlayaan hoosna ha u dhigin xataa laa tusmica nafsaka ilaa naftaadiina aanad maqashiin labada u dhaxaysiiyo adiguun ismaqashiin ducadaadoo dadka kalaha maqashiin aayaddaasanu daliishaday wa qaala allahu tacaala ayضa udcuu rabbakum tadaruca wa khufya rabbigiin barya idinkoo markaad ilaahay baryaysaan muujinaaya baahi ilaahay aada u qabtaan idinkoo ilaahay isu duleynaya subxaana wa tacaala inaad tahay addoon taag daran oo faqiira oo baahan adoo muujinaya ilaahay subxana wa tacaala bari ilaahayna subxaana wa tacaala si qarsoon u bari tadarucan wa khufya si qarsoon manaa diintu ra'yi maha dadka qaarkood baa waxay odhanayaan maxaa ducada laga kotarabaaninaya asalkuba wuxuu yahay cibaadada qofku uu samaynayo inuu qarsado allahuma ilaa inay shareecadu tidhi muuji oo dadka kale ha kula arkaanoo ha kula maqlaan mooyaane walihaada bal u fiirso markuu maqlay rasuulku calayhi salaatu salaam saxaabada iyadoo safar lagu jiro iyagoo dikrigii kor u qaadayo oo marka safar lagu jiro waxaa rasuulku uu saxaabada baray innagana uu ina baray in marka meel taaga aada fuulayso aad tidhaahdo allahu akbar marka aad meel godan ku dhaadhacaysana inaad tidhahdo subxaana allah naftaad xusuusinaysaa shay kastoo weyn inuu ilaahay ka weyn yahay markaad meel hoose ku dhaadhacaysana hoosayn iyo nuqsaan oo dhan ilaahay inuu ka nasahan yaho uu ka fog yahay ayaad naftaada xusuusinaysa dikrigaasay kor u qaadeen rasuulku wuxuu ku yihi calayh isalaatu wasalaam ayuha annaas arbicuu calaa anfusikum naftiinna u tudha fainakum laa tadcuuna asama walaa gaa'iba waayo idinku allahanaad u yeedhaysaan ma aha mid dhegala iyo mid maqan toon ah nacam algayb washahaada waa isugu mid ilaah subxaanahu wa tacaala ina aladii tadcuunahu aqrabu ilaa axadikum min cunuqi raaxilatihi markaa dikrigii kor in loo qaado rasuulku calayh salatu salaam saxaabada waa ku diiday ducaduna waa sidaas weeye qofku dadka markuu baraya ayuunbu kor u qaadi karaa haddii kale sida labada aayadoodba ay tusiyeen waa inuu hoos u dhigto saas baana ahayd ducada rasuulku way markaad hoos u dhigato sidaasi ayaa ikhlaasku uu ku jiraa waxaa laga yahay haddaad ducadii kor aad u qaaddo in naftu ay ku tidhaahdo iyo shaydaankuba manaa ducada dheere ama kor u qaad ha la maqlo ha la idhaho wallaahi ninkaabil waa nin cibaado badan siduu ducaysanaya baleega lakiin haddaad hoos u dhigato adiyo ilaahay subxana wa tacaala idiin dhaxayso waxa weeyaan niyada noocaasa iyo iraadada shaydaaniga ahi qalbigaaga kusoo dhici mayso walihaada baa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisu ay ahaayeen mar uu dadka baraya mooyaane inuu waxa weeyaan hoosuu u yidhaahdo nacam su-aasha wuxuu leeyahay haddii ay ragcadii dhaafto salaadii salaaddii imaamka imaamkuna ragcad dheeraada uu ku daro bimacnaa sahwiya ragcaddaanu ma u xisaabsan karaa tii i dhaaftay waxaynu leenahay maya ragcaddaa waxa weeyaan sahwiga ku dhacday ziyaadada dheeraadka ah salaadaada iyo salaada imaamkaba dheeraad bay ku tahay waxaana waajiba mar allaale iyo marka la ogaado inay dheeraad tahay in laga fadhiisto oo aan la sii wadin ragacadaan imaamkaaga aan u tirsanayninna adigana waxa weeyaan kuu tirsanaan mayso ee salaada imaamka ee asalkaa marka ziyaadan laga tago intii ku dhaaftay waa inaad la timaado waayo rasuulku wuxuu idhi famaa adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimuu wixii aad salaada imaamka ka soo gaadhaan la tukada inta idin dhaaftana dhammaystira anoo sooman haddaan been sheego miyuu iga jabayaa soomku culimada qaarkood waa yidhaahdeen shay kastoo xaaraan oo qofku uu sameeyo soomku waa ku jabaya laakiin sida saxiixa wax daliil loo hayo inuu soomka jabinaya mooyaane xaaraan kasta ku jabi maayo laakiin soomkaasi waa soom bilaa ruuxa aan qofka xaaraanta aan ka celinahayni waajibkii waa kaga dhacaya laakiin xaaraan kastoo uu sameeyo mid uu ku hadlo iyo mid uu sameeyaba ajarkiisii ayay gubaysaa oo almacaasi tuxriq alxasanaat macaasidu waa gubtaa xasanaadka waxaa laga yaabaa qofku cibaadadii dhammayd ee uu gutay in waajibkii inuu kaga dhaco waxaa jiraba aanu ka helin oo rasuulku waa kaynoo sheegay qofka u taga faaliye inaan salaad laga aqbalahayn afartan maalmood iyo habeenadooda laga aqbali maayo macnaheedu ma aha ha qalleeyo faralkii kama u dhicin ahlulcilmigu waxay yidhaha macnuu waxa weeye ajar ka heli maayo salaaddii waaba tukado waa dhammaystira ajarkeedii xaggee buu maray khaladkaasi uu sameeyo oo afaaliyo inuu u tegey isagoon ugu tegin inuu munkarkiisa diido ama uu baadilkaa uga yeedho in wax weydiiye ugu tegey baadilkaasi iyo munkarkaasi ayaa cunay xasanaadkii iyo ajarkii uu ka heli lahaa salaada markaa tanna waa sidii oo kale qofku bilaa cudurdaar laba salaadood inuu xidhiidhiya ma bannaan fiicna inuu jamciyaa anaa cudurdaar awgii salaaddii waa loo jamcin karaa cudurdaarkii safarkaa ka mid a waxaa ka mid a roobka waxaa ka mid a xanuunka waxaa ka mid a khawfka iyo baqaha waxaa ka mid a cudurdaaro fara badan sida inuu qofkii hayo qof mariida oo buka oo uu is leeyahay haddii salaad walba waktigeeda aad tukato ood salaaddii kaga mashquulsho dhibaataa soo gaadhi ama uu yahayba dhakhtar qalliin samaynaya muddo qaadanaya ama uu yahay arday imtixaan gelaya imtixaankaasoo laba salaadood wakhtigood qaadanaya waa jamcin kara ahlucilmiguna taa kutubtooday ku caddeeyeen sida faqiihu zamaan maxamed binu saalix alcuthaymiin oo kale mar kasta oo xaraj ama dhibaato ay qofka kaga imanayso in salaad walba waktigeedii uu tukadaa macnaa waa jamcin karaa waayo rasuulku sida ibnu cabbaas uu warinayo wuxuu magaalada madiine ku tukaday duhur iyo casar sideed ragcadood ah oo isku wakti uu tukaday iyo maqrib iyo cishaayi oo hal wakti uu tukaday toddoba ragcadood ah afar iyo saddex markii ibnu cabbaas oo salaadaa xaadiray saxaabiga xadiidka warinaya la weydiiyey muxuu rasuulku sidaa u yeelay qaala araada an laa yuxarija ummatahu wuxuu doonay ummaddiisa inaanu culays dusha aanu ka saarin waxaana markaa xadiidku daliiluyo culimo badan ay u daliishadeen sida alimaam xaafid ibnu xajar fatxulbaariga uu ku sheegay kitaabka saxiixulbukhaariga uu ku sharaxo mar kasta oo waxa weeyaan xaraj iyo dhibaato ay qofka la soo darsayso haddii salaad kasta wakhtigeeda uu tukado oo kuwa aynu sheegnay ay ka mid yihiin waa jamcin karaa mararka qaarkood bilaa sabab buu jamcin karaa laakiin caado waa inaanu ka dhigan bay yidhahdeen shardigaasay sheegeen joogto ah ee rasuulku caado joogtaa kamu dhigan ee asalku wuxuu ahaa marka uu negi yahay salaad walba waktigeeda inuu tukado laakiin maalintaasi ayuu sidaa yeelay si uu u muujiyo inay bannaan tahay mararka qaarkood in sidaa la sameeyo waxa uu leeyahay waxaad ka warantaa carruur yaryar oo aabbahooduu dhintay sidee sekada looga bixinayaa haddaad u jeedo zakaat ulfitr waa sekada qofka laga bixinayo sekadu waa ku waajibtay qof kasta oo muslima ha yaraado ha weynaado alkabiir waالsagiir wاlxuri wاlcabd wاlrajul wاlmar'a dhammaantood ba waajib bay ku tahy ka yar ka weyn ka xorta ka addoonka rag iyo dumarba waa zakaatu lbadan waa seke jidhka laga bixinaayo haddii marka ay xoolo leeyihiin xoolahoodaa laga bixinayaa zakadaa haddaana iyagu xoolo lahaynna qofka biilintooda ay ku waajibtay ayaa zakaatulfitridaa inuu ka bixiyo ay waajib tahay hadduu awood u leeyihi haddaad sekada uga jeedo sekada xoolahana sida saxiixaa daliil ahaan xoog badan xoolaha carruur yaryar oo qaan gaadhin ay leeyihiin hadday xoolo seke goysa ay yihiin sanadna u dhammaado sekada waa laga bixinayaa waayo zakadu waa xaqun oo mutacalliqun bilmaal waa xaq xoolaha ku xidhan oo saaxibulmaalka lama eegayaba hadduu waalan yahay hadduu yar yahay hadduu miyir qabo saaxibulmaalka lama eegayo waxaa la eegayaa maalka laftiis ayaa la eegaya ilaahay baa yihi khud min amwaalihim xoolahooda ka qaad buuhi ilaahay subxana wa tacaala isagoo dadkii xoolahaa lahaa oo noocyo kala duwana ilaahay subxana wa tacala isagoo aan kala qaadqaadin rasuulkuna wuxuu yihi mucaad markuu la dardaarmay yeman uu u diraayey sida bukhaariyo muslim ba ay wariyeen xadiidka ibnu cabbaas waxaad u sheegtaa facalimhum fainhum ajaabuuka lidalik hadday kaa yeelaan shahaadateynkii kadibna salaaddii ay kaa yeelaan an allaha iftarada calayhim sadaqata fi amwaalihim marka waa xaqu llahi fi lmaal sida abubakr radi allahu canhu uu yidhi waana sida ka sugnaatay saxaabada cumar ibn khaaab cabdilaahi ibni cumar jaabir ibni cabdilaahi caaisha biasaaniid saxiixa ayay kaga sugnaatay in xoolaha ilmaha aan qaangaarin iyo qofka waalanba saka ay ku waajibtay marka xoolahooda waxaa sakada ka bixinaya qofka mas-uulka waxa weeyaan ka ah ayaa ka bixinaya laakiin xoolahooda laga bixinaya dumarka aada guursan karaysaa manaa gayaan ku ahi waysadana kaa jabinayaanuuli waxaynu sheegnay masalada markaynu kitaabka dhigayna baynu ka hadalnay inay culimmadu isku khilaafeen taabashada dumarku ma jebisaa waysada mise ma jebiso waxaanaynu tilmaanay se daliilaan xoog badan ibnu cabaasna uu ku tegey aayaddana uu ku fasiray axaadiida qaarkeedna ay tusinayso taabashadoo quri inaanay waysada jebinahayn haddii qofka aanay ka iman wax kaloo waysada jebiya qofka junubkaahi hadduu biyaha isticmaali kari waayo salaada miyuu dib u dhigayaa mise wuu tukanaya dib u dhigista waxa looga jeeday ku xidhanta haddii looga jeedo macanaa awalulwaktigii dib ma uga dhigayaa oo aakhirulwaktiga dib ma ugu riixayaa hadduu biyo rajaynaya haa oo anaan tahay inuu awalul waktiga iska daayo oo aakhirul waktiga hadduu biyo rajaynayo waxa weeyaan salaada dib ugu dhigo waana sida uu yeelay cumar ibnu khadaab radia allahu canhu ee ka sugnaatay haddii looga jeedo nacam waktigeeda ma ka saarayaa ma iska daynaya ilaa biyo uu helayo jawaabtu waa maya hadduu biyo waayo waxa waajiba inta aanu waktigu bixin inuu gebagabaysto ilaahay baa yihi falam tajiduu maaan fatayamamuu haddii biyo la waayo waxaa waajiba in la gebagabaysto gebagabaysi uu ku tukado waana sida ay ku tageen waxa weeyaan ahlucilmiga badankooda cumar ibnu khadaab iyo cabdillahi ibn mascuud ayaa sida saxiixu muslim ku sugan waxaa madhabkoodu u ahaa gebagabaysigu janaabada inaan waxba ka tar ahayn oo qofku hadduu janaaboobo ilaa biyo uu ka helayo salaadaba inuu iska daynayaba axaadiida ayaanan gaa ayaan gaadhin axaadiida ku cad qofkii isagoo junuba hadduu biyo waayo inuu gebagabaysanayo amabase agtooda aan sugnaan oo xadiidu camaarba dee cumar waa gaadhay laakiin cumar radia allahu canhu waa ka shakiyey waxaana ahlucilmiga qaarkood ay sheegeen in cumar iyo cabdullaahi ibn mascuudba madhabkaasi ay ka noqdeen xataa haddaanay ka noqonna wuxuu ahaa madhab adilada iyo axaadiida cadcad khilaafsan ayuu ahaa hadduu tukanayo gebagabaysi uu ku tukanayo ma biyuu ku weyse qaadanaya an hadduu biyo weyse uu helayo mise wuu gebagabaysanayaa macanaa gebagabaysigaasi tahaaradii weyneyd oo tahaaradii janaabada uu ka tahaaro qaadanayay iyo tii yarayd labadiiba ma ugu filan yihi mise hadduu biyihii weysada u isticmaali karo waa inuu weysaysto sida axwadka ahi haddii uu biyo ku maydho uu waayo u gebagabaystay laakiin weysadii biyo uu helaayo uu u isticmaali karayo waa inuu weysaysto weeye waayo waa laba arrimood oo midna uu awoodo midna aanu awoodin markaa ta uu awoodo waa inuu la yimaado haddii la idhaha tahaarada yari miyaanay hoos gelahayn tahaarada weyn waxaan leenahay asalku waa sidaa laakiin iminka waxbaa isbedelay oo tahaaradii weyneyd ayaa tahaara waxa weeyaan nacam bigayri ilmaa waxaan biyo ahayn qofku uu ku tahaaro qaatay tahaaradii yaraydna biyaa loo helaya loo isticmaali karo marka culimada qaarkood waa dhan gebagabaysigunbaa maydhashadii iyo weysadiiba kaga filan laakiin sida axwadka xalaal miiradku uu ku jiraa waa in gebagabada dabadeed hadduu weysadii biyo uu isticmaali karayo uu helayo waa inuu weysaysto weeye hal tabtul ama hal yabtul lwudu min masi ljin weysadii mabutaa haddii jin uu taabto masul jin dee waa carabi kolley laba macnay haddii la af soomaaliyeeyo aqbali karta inuu uga jeedo hadduu qofkii jin galo macanaa weysadii ma ka buraysaa haddii qofkii jin uu galo oo dee arrintaa awgeed uu miyir doorsoomo oo xaaladday u gaaro dadka qaarkoodoo jin ku jiro ayaa caqligoodii si dhamaystiran uu u joogaa kuwa weyse ka jabi mayso laakiin haddii qofkii jinkaa galay uu miyirkii uu ka qaado fii xaalati khaybuuba uu galo xaalad miyir doorsoon weysadii waa ka jabaysaa dee waalidii ayuunbuu la mid yahay haddiise aanu miyirdoorsoomin weysadu ka jabi mayso haddaad uga jeeddo taabashada jinka hadduu gabadh jina taabto ama gabadhii nin jina ay taabato weysadii ma jabaysaana dee culimada leh taabashadu way jabisaa weysada haabay leeyihin waayo dee iyaguba rag iyo dumarba waa leeyihin annahu kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqa inay rag leeyihiin buu ilaahay aayaddaasi uu ku sheegay rag jinka ka mid a ayaa waxaa rag insiga ka mid a ayaa waxay magan geli jireen kuwo waxa weeyaan insiga jinka ka mid a nacam annahu kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljin markaa sida insigu ay rag iyo dumar u leeyihiin ayaa jinkuna rag iyo dumar ay u leeyihiin culimada markaa le taabashadu weysada waa jebisaana waxan hadduu gabadh taabto jinniyada ama gabadhii nin jini waxa weeyaan uu taabto weysadii waa buraysaa bay yidhaahdaan nacam wuxuu leeyahay haddii markaa biyaa iga yimaadaan anoon iska keenin miyaa soomka uu jabaya waa maya soomku ku jabi maayo laakiin hadduu iska keeno culimmadu waxay u badan yihiin soomku inuu jabayo waxaanay deliishadaan xadiidka ilaahay subxaana wa tacaala uu yihi xadiid ulqudsiga uu yihi yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajlii qofka sooman abaalmarinta weyne ilaahay uu siinayo maruu ka warramay wuxuu tilmaamay sababteedu inay tahay inuu raashinkiisii iyo sharaabkiisii iyo shahwadiisiiba ilaahay daraaddii uu uga tegey markaa qofka sidaa yeelayna dee ilaahay daraaddii shahwadiisii ugama tegin marka shahwadu inay la xukum tahay aطacaam washaraab ayaa xadiidka culimadu ay u deliishadeen timaha kilinkilada in la rifo ayay diintu sheegtay inaad xiirto diintu maxay ka qabtaa sida aynu sheegnay dersiga markaynu dhigaynay nadfiga oo rifitaankaa ayaa ah sida afdalka ee sunnadana ku soo arooray faa'iidana waa leedahay oo hore usoo bixi maayaan haddiise qofku waxa weeyaan taasi ay dhib ay ku tahay waa xiiri karaa walihaadaba imaamu shaafici raximah allahu tacaala wuxuu yidhi timahaasi inaan nuurad iyo wax la mida isticmaalo mooyaane si kale anigu kuma suulin karo markaa dee nuuradda halkeediina iminka waxa galay kiriimada waxa weeyaan muziil lishacri ah kuwa timaha suuliya oo la isticmaalo markaa qofka haddii dee dhib ay ku keenaysa waa iska isticmaali karaa iyadoo dhib aan ku keenayna hadduu isticmaalana bimacnaa sunnadaasi asalkeedii waa u xaasilayaa waayo dee maqsuudku waa in timaha nadaafad darro sabab u noqonaaya la suuliyo waana suuliye qofkani ma bannaan tahay inaad xamato qof muslima oo ahlulbidac ah ama aada dacnido ama aada caydo qofka muslimkaa asalku waxa weeye cirdigiisu inuu xaaraankaa yahay rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam xajat lwadaac markuu khudbadeeyey ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada dhiiggiina iyo maalkiina iyo cirdigiina oo manaa qofka sharaftiisa cirdiga waxa la dhaha qofka meesha ammaanta ama dhaleecadu ay ka qabato xaaraan bay idinka yihiin oo qof muslima dhiiggiisa ma daadin kartid maalkiisana ma qaadan kartid cirdigiisa iyo sharaftiisana ma duri kartid wax kama sheegi kartid allaahuma ilaa meel ay shareecadu bannaysay mooyaane oo meel ay shareecadu bannaysay qofka dhiiggiisa in la daadiyo dee xadiidkaa soo geli maayo meel ay shareecadu bannaysay maalkiisa in laga qaado hadduu carruurtiisii biili waayo xoog baa loogaga qaadaya haddii zakadii uu bixin waayo dee xoog xoog baa xoolihiisa xaakimku uu kaga qaadaya cid kale ma ahayn cirdigiisuna waa la mid oo meelo toddoba ah ayaa ahlulcilmigu ay sheegaan oo ay bannaan tahay qofka in wax laga sheego oo xamtii xaaraanta ahayd aanay noqon ahayn waa ka imaamu nawowi ku sheegay kitaabkiisa riyaadu saalixiinka baabu maa yubaaxu min alghiiba sharxu muslimkana waa ku sheegay kitaabka saxiixu muslimka oo ku sharaxo imaamkii shawkani la odhan jiray reer yamaneedna kitaab baa uu ka qoray masaladaas masaa-isha qaarkeedna imaamu nawowi waa ku khilaafay sheekha saliim ulhilaali la idhaahdo ee reer shaamina isna kitaab buu qoray uu ku dhexdhexaadini ugu garqaadayo nawowi iyo shawkani kitaabkiisa bahjatu naadiriin la idhaha riyaad saalixiinka uu ku sharaxana masaladaasi si fiican buu ugaga hadlay meelahaasi waxaa ka mid a qofka sharkiisa haddii dadka looga digaayo oo haddii dadka adduunyahooda dhibaato uu geysanayo dadkii waa loo sheegayaa si ay isaga ilaaliyaan oo nin tuuga qof ku dagan haddaad aragto waa tuuga iska ilaali waa inaad ku tidhaahdo waana naseexadii rasuulku uu sheegay uu yihi addiinu nasiixa qulnaa lima yaa rasuula allah qaala likitaabi walirasuulihi lilaahi walirasuulihi walikitaabihi waliaimati lmuslimiina wa caamatihim haddii nin uu nin gabarh ka soo doono udhaa ninkaa ka waran xaaskayga ma siiya xumaantaad ku og tahay inaad u qarisa maha waa inaad u sheegto xantii xaaraan tahaydna noqon mayso hadduu kudhaa ma la shurakoobaa oo khiyaano iyo amaano darre aad ku og tahay waajibku waa inaad u sheegto rasuulkaa yidhi waida stansaxaka fansax lahu xaqa muslim kugu leeya waxaa ka mid a markuu kaa dalbo sida u fiican inaad u sheegto waa inaad u sheegtid wey haddaad u sheegi weydana khaa'im baati waad khiyaamaysa man khashanaa falaysa minaa baa kugu dabaqmaysa qofka shay noo qariya xumaan qofka noo hadoodilaa annaga naga mid maaha buuhi nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam waa iska dayriyo waa iska fogeeye nebi maxamed arrimaha marka a maxaan idhi a xaaskee fiican a inantaada cafwan inantaada ma jeedo baaraka allahu fik jazaka allahu khayra hadduu inantaada kaa soo doono wey nacam inan uu ka soo doono waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabarh baa lati u timi la tashanaysa faatima bintu qays waxay ku tidhi bukhaariyo muslim baa xadiidka wariyey waxaa guur ii soo bandhigay ama khatabani mucaawiya ibn abi sufyaan waa saxaabi iyo abujaham nin la idhaahdo isaguna waa saxaabi kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi amaa mucaawiya fasucluuk markaa rasuulka ilahi la talibay lahay mucaawiye waa caydh sifir xalaalo wuxuu hayaa ma jirto koob wuxuu ku caddeeyo ma hayo iska daaha guursane amaa abu jahmin falaa yadacu alcasa can caatiqi abu jahm ninka la idhaahana waa nin dumarka ku gacan dhiiran ushaba degta kama dejiyaba mar walba ushu saasay degta u dul taallaa riwaayad kalaa fasirto rasuulku wuxuu ihi amaa abu jahm fadaraabu linisaa dumarku aada u garaacay isla iska daha guursani inkixii usaama usaama ibnu zayd guurso usaaman guursaday bay tidhi taladii rasuulkay qaadatay waanan ku badhaaray oo wanaag mooy wax kale kalamaan kulmin marka labadaa saxaaba rasuulku waxbuu ka sheegay waayo dee qof ayaa la tashanaayey qofka maslaxadiisa adduunyo sidii ay keensanaysay buu rasuulku alayh isalaatu wasalaam u sheegay waxaa ka mida saasoo kale oo kaba weyn taa adduunyada masaalixda adduunya waxaa ka weyn masaalix addiiniya oo qofku hadduu yahay qof dadka bidco diin uga dhigaaya ama shirki ama jaahila oo dadka isaga dhigaaya inuu diinta u yaqaano caalim uu yahay qofkaad aragta inuu kusii socdo waa inaad tidhaahdo war waa jaahiloo diinta ma yaqaanee yuu kullu goyni nacam nusxigu saas u keensanaya xantii xaaraan tahaydna maaha war waa bidca waxaanu sheegayaa maaha sunnadii nebi maxamed iska ilaali waa inaad tidhahdo waana waajib taasi waxaanay ka mid tahay qodobada uu sheegay alimaamu nawowi raximah allahu tacaala laakiin maadaama asalkuu yahay qofka wax in laga sheega inay xaaraan tahay halkanna loo baneeye uun xaajo diineed ama xaajo adduunye awgeed inta ka digista qofkaa laga digayo xaaladiisa lagu caddaynayaa ay ku xaasilayso ayuunbaa bannaan laakiin in laga dhigto hadal sida qur-aanka oo kale loo sumcinayo xanta dadka dadka mukhaalifiinta hadday doonaan ahlulbidca ba ahaadaan ziinat lmajaalis in laga dhigto waxa lagu qurxisto fadhiyada in laga dhigto mar walba wax laga sheegay wax allaala wax looga baahanya aanay jirin oo kanaad ka sheekaysanaysaan iyo adigu aada isku si u taqaanin qofkan hada laa yajuus waayo asalku waxa weeye qofka cirdigiisu inuu xaaraankaa yahay inaad wax ka sheegtaa waxa uu leeyahay dufkii nebiga lagu soo dhoweeyey maalintii uu madiina u soo hijrooday mamuusik baa maxayse shareecadu ka qabtaa horta waxaa muhima in la kala fahmo marka kuwa intaanan jawaabta tooska aanan u gelin waxa shareecadu ay duf u taqaan luqa alcarabina duf la yidhaahdo iyo ka inagu aynu durbaanka u naqaanaa waa kala laba adduf waa maftuux min jiha shay la garaacayo laakiin dhinac ka furan dhinac uu ka furan yahay shay wada daboolan ma aha tusaale ahaan shirikaan afka laga jaray ama daasad ama waxa weeyaan eri lagu xidhay harag laakiin bannaan oo dhinaca laga garaacma dhinacan kale ka bannaan oo gudihiisi dee uu muuqdo kaasaa duf la idhahdaa kan inagu aynu durbaanka u naqaano tabli baa la idhaha tabl tabliguna wuxuu la xukum yahay muusiga waxaana xadiid saxiixa ku soo aroortay ana nabiya calayhi salaatu wasalaam nahaa can ilkuuba alkuubana waa atabli weeye inuu rasuulku nahiye isticmaalkiisa waxa weeyaan uu diiday marka horta labadaasi waa inay noo kala socnaadaan إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته